wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan maxamed muuse diiriye ayaa ka hadlay dad soomaali ah oo lagu dilay deegaanka hawadaay ee wadanka itoobiya dadkaasi oo kasoo jeeda deegaanada ay soomaalidu degto wasiirka oo arintani ka hadlaya ayaa waxauu yidhi waa ogsoontii maan filayaa inay dad badan oo magaca soomaaliyeed sheegta guud ahaanba meel kastaa kasoo jeedaan ay ku dhinteen muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa deegaanka dowladda etoobiya meesha laydhaha wadaay iyo agagaarkayga runtii dad fara badan baa halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad etoobiyaanah oo degan halkaasi ka mida qowmiyadaha etoobiya qayb ka midii ay laayeen runtii aad iyo aad baan uga xunnahay dadka allaha u naxariisto waxay ka soo kala jeedaan deegaanada soomaalidu ku kala nooshahay sidaan kuu sheegay allaha u naxariisto dadka ugu yaraan ilaa siddeed iyo labaatan baa la keenay jigjiga sidii lai sheegay xalay intii kale meelay kala joogaan in lasoo qaadaa laga yaabaa in halkaa lagu aaso wasiiru dowluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay laba qof oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada oo lagu dilay duleedka galbeed ee magaalada hargeysa isagoo sidoo kalena bulshada somalilan ku dhaqan ugu baaqay inaan wax dhiba loo geysan dadka itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha somalilan
dadkaa la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta hargeysa joogta booramo joogta gebile joogta dalkeenna siduu u dhan yahay kala joogta waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda somalilan inay dadka oromada ah ama etoobiyaanka ee halkan jooga aanay wax dhibaataa u geysan waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontaroolka caabudla ninna lagu dhaawacay meydkoogu wuxuu yaallaa tallaajadda muxuu ahaa hargeysa dhakhtarka hargeysa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadkaa waxba yaan loo geysanin ha la ilaaliyo waxaan farayaa dhammaanba ciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah ilaaliyaan dadweynuhuna dhinta kuwaasiga soo noqon maayo inaana wax dhibaata halkan ka geysan baan farayaa dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan maxamed maxille boqore ayaa sheegay in baadhitaan lagu wado arrintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay soomaalida wasaaradda arrima dibad ahaan safaaradayda etoobiya waxay joogtaa iminka herar eriay joogtaa ilaa jigjigay imaanayaan waxaa la baarayaa kiiskaasi siduu u dhacay dadkaa dhintay allaha u naxariisto soomaali oo dhan baa magaca soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meeshuu dooni ha jooge markaa waxaa waajiba uun kiiskana waan baaraynaa inta go'aan rasmi laga gaadhayo etoobiyana waan ka wada xidhiidhnay inta go'aan rasmi aan gaadhayno in nabadgelyada dhinaceenna la ilaaliyo oon dadka wax loo dhimin sagal mustafa xasan nur v o e hargeysa